بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا وهو الرئيسة وحان آد إي آد أن mahad ballaaran aan ugu celinayaa sidii qiimaha iyo qadarinta lahayd oo duqowda iyo ciidamada iyo dadka dhaqanka ah iyo akhyaartii magaalada intii ka gaartay intaba sidii ayroboorkana loogu soo dhoweeyey aad baan uga mahad celinhayaa sidoo kaleeto maamulka degmada oo asaguna ee runtii yacni soo dhoweyn fiican iyo ehelnimo fiican intaba yacnu maaragtaaye nagu soo dhoweeyey aad iyo aad baan ugu mahad celinhayaa intaa haddii aan ka gudbo waxaad ogsoon tihiin inaan muddo hadda laga joogo bil iyo wax la jira inaan halkaan inaan fadhinay halkaas oo dhaqanka gobolkan khaasatan degmadan baar dheere in muddadii soonka ahayd oo dhan ay ku jireen howl sidii ay uga shaqayn lahaayeen midnimadooda iyo horumarkooda siday uga shaqayn lahaayeen iyo isku xirnaantooda iyo dhammaanba dagaankooda yacnu maaragtay horumarkiisa iyo wanaagiisa ay uga shaqayn lahaayeen intaa markii aynu ka gudubno ayadoo howlihii ayaga ahaa ay noo dhammaanin meel fiicanna ay marahayaan yaan waxaan gaarnay dalka kenya caasimadiisa nairobi saas darteed waxaan aad iyo aad uga mahad celinhayaa odayaashii sii waday hawsha iyo kuwa kaleeto oo degaanada kaleeto ka shaqaynhayay sida hadduu ilaahay kuusuma ogolyahay ay isku xirnaantooda iyo midnimadooda ay ahayd baan aad iyo aad aan uga mahad celinhayaa intaa wixii kaleeto oo dheer waxaa idinsoo salaamhayay dhammaanba communitigiinnii reer nairobi caasimada oo dad badan oo soomaali ah iyo haddula kuusmoogo dad badan oo degaankan ahba ay halkaasi ay musteeri iyo waxqabad iyo haddula kuusma ogolyahay iyo midnimo wanaagsan intaba ay ku joogeen ayaguna salaan gaar ah yay idinsoo salaamhayeen intaa wixii kaleeto oo dheer waxaan jeclahay inaan uga waramo fadhi akhyaareed oo duqowda iyo waxgaradka iyo culimaaudiinka iyo dhammaanba inta haddula kuusuma ogolyahay ka shaqaynaysa midnimada iyo horumarka ee degaanadan aad iyo aad baad idinku mahad celinhayaa sidoo kaleeto adunkuna sida aad idaacadda iyo isgaarsiinta iyo maqalka iyo muuqaalka leh saad uga shaqayseen adinkana ama aad noogu soo dhoweyseenna